waxaa kaloo shardiya cadamu tacliiq inaan tacliiq lagu samaynin shaygaa waan kaa ibi markay bishaasi ay bilataadaan kaa ibi ama yani cayn kaa u noqdo waa inaan wax tacliiqa lagu samaynin wax lagu xidhin wa cadamu taaqiid waa inaan waktina loo samaynin shaygaa waan kaa iibiyey bil baan kaa iibiyey bishaasi muu kaa iibsan yahay kaasina isaguna ma ansaxayo waxay sheegaan culimadu beec yaroo ay yidhahdaan beyculcuhda la yidhahdaa beyculcuhda oo masalan qof baa waxbaad ka iibinaysaa waxbaa alaab shay baad ka iibinaysaa masalan record aad leedahay baad ka iibinaysaa ama guri aad leedahay baad ka iibinaysaa lacag la-aan baa kaa iibinaysa guriga inaad iibisa dooni maysa waxaad doonaysaa un lacagtan intaaday ku intifaacdo sanad kadib inaad qofkii tira war lacagtaadi qaado dee gurigaygiisi markaa isagoon fii sulbi alcaqdi la gelinin oo aan caqdiga lagu darin iyo waktiga khiyaarka toona ha dhowto oo haddii laga wada hadlo oo saa lagu heshiiyo waa banaan tahay bay yidhahdeen oo iibka horta waa ansaxaya ee haddaba in la oofiya oo qofkii ha dhowto dee shardigii lagu socdo lacagtiisii markuu keeno gurigiisii la siiyaa ma tahay mise maha markaa shaaficiyadu way diideen waxay dhahdeen may waxba kama jirin waxba loo oofin maayo yani culamada qaarkoodna waxay ku tegeen in loo oofinayo oo uu caadi yahay iibkaasi marka wa inaan taaqiid jirin waxa kale oo iyaduna shardiya cadamu tagayuri alawali qabla athani waa inaanu isbedelin kii hore ka labaad ka hor kii hore ka labaad ka hor waa inaanu isbedelin hadduu yidhaahdo shaygaa waan kaa iibiyey oo kun shilin oo amaaha baan kaaga iibiyey kii qofkii oon jawaabin hadduu yidhahdo may yani naqad baan kaaga iibiyey haddana hadduu yidhahdo isba bedelo isagoon kii kalaba dhawaaqin kaana iibkaasi ma ansaxayo waxaa kaloo ayana shardiga atalafudu bihi bixaysu yasmacuhu man biqurbi waa inuu qofku iibka ku hadlaa si uu uma yani ilaa xad uu maqli karo qofka ku dhowi qofka ku dhowi ilaa xad uu ka maqli karo waa inuu ku hadlaa hadduu niyadda u gashado iib wax alla wax carabkiisa ka soo baxay in aanan jirin dee ma iibsamayo ama uu yani isagu naftiisu un maqashiiyo oo qofkii kaleba aan waxba maqal ma ansaxayo waxaa kaloo shardiya baqaau lahliya ilaa wujuudi shaqi alaakhar masalan inta qeybka labaad ee ija qabuulkaa laga helayo waa in qofkii bilaabay ay ahliyadiisii uu yani shaygan u ehelka ahaa waa inay baaqi tahay masalan hadduu yidhaha waan kaa iibiyey qofkii on jawaabin unbuu waashayba maryihiiba waa dhigtay ma ansaxayo markaa siiqadii markaa burtay mar haddii ilaa uu kii labaa jawaabayay qofkii hore ahliyadiisii aanay u baaqi noqonin khitaab baa la shardiyaa yacni inuu la kula hadlu yidhahdo wabictu ka waan kaa iibiyey hadduu yidhahdo waan ka iibiyey dee yuu ka iibiyey wejin mise insi waa qofkii kula hadlu yidhaha bictu ka sheegaysa kaa iibiy waxaa kaloo shardi an yutima almukhaatab ka lala hadlaya waa inuu dhamaystiraa dila war hebelo bictuka shaygaasaan kaa iibiyey kaa lala hadlayo lalay hebelo waan kaa iibiyey waa inuu yidhahdaa waan aqbalay hadduu mid halkaa iska taagan uu yidhaahdo waan aqbalay ma ansaxaya kaa lagula hadlaya waa inuu dhamaystiraa oo kaa mukhaatabkii waxaa kaloo shardiya an yadkura almubtadi ataman kan bilaabay waa inuu lacagta sheega wala shaygaasaan kaa ibi intaasaana kaa siiye waxaa kaloo shardiya an yudiifa albeyca ilaa jumlati waa inuu iibka u tiiriyaa qofka oo dhan qofka oo dhan waa inuu u tiiriyaa haddii uu yidhahdo waxaan ka iibiyey dhegtaada ama fartaadaan ka iibiyey yani ma ansaxaysa waa inuu yidha adaan kaa iibiyo qofka oo dhan u wada tiiriya waxaa kaloo shardiga ama an yaqsida lafda limacnaah lafdigan waan kaa iibiyada waa inuu macnihiisa uga jeedaa hadduu wax kale uga jeedo iyadana ma ansaxayo oo siiqadii way buraysaa siiqaduna waxay leedahay saddex iyo tobankaa shardi marka waxaynu tilmaanay iibka tacriifkiisii xag luqo iyo xag sharciba xukunkiisii oo aynu tilmaanay axkaamu lkhamsa inay ku dureereysana waynu tilmaanay waxaa kaloo aynu tilmaanay arkaantiisii iyo shuruuddiisii kitaabu lbayci sheekhu wuxuu yidhi kitaabu lbayci bayci ayuu u kitaab yahay marka bayc ayuuna wuu ifraadiyeyo buyuuc muu odhanin ee bayc qura ayuu yidhi maxaa yeelay alla ayaa yidhi wa axalla allaahu lbayca ilaahay baa xalaaleeyey beec beec ayuu markaa ilaahay ka cabiray ma jamcino buyuuc mu odhanin markaa ta'asiyan biqowlihi tacaala isagoo ku dayanaya ayuu u yidhi beec markaa beeca waxa u asal ah aayad qur'aaniya iyo axaadiis nabowiya iyo ijmaaca ummadda alla aayad qur-aana wuxuu ku yidhi waashiduu idaa tabaayactum waardadow markhaati samaysta markaa wax kala iibsataan ayadda aynu haynay alla wuxuu yihi wa axalla allaahu lbayca ilaahay iib wuu xalaaleeyey waxarama ariba shayga ribada laydhan wuu xaaraantiimay aayaddana waxay leeyihiin culimmadu waa caam oo iib kasta ayay ku caam tahay laakiin sunnaha ayaa khasisay oo tilmaamay iibabka la nahiyey markaa waa caam la khasiso sunnu khasisay culimmada qaarna waxay leeyihiin maya aayaddu waa mujmala sunnaha ayaa mubayinaahoo caddaysay waxaa kaloo rasuulku sala la alay axaadiis uu ku yidhi ayulkasabi atyab rasuulka ayaa la weydiiyey kasab iyo shaqo keebaa ugu wanaagsan waxaa rasuulku sala la alay slam camalu rajuli biyadi qofka oo gacantiisa wax ku qabsada ayaa kasab iyo shaqo ugu fadli badan wa kullu baycin mabruur iyo iib kasta oo aan kishi iyo khiyaamatoona ku jirin iib kasta oo aan khiyaamo iyo qishtoona aanu ku jirin ayaa ugu fadli badan xadiid kalena rasuulku sala la alay slam wuxuu uhi inama albaycu can taraadin iibku wuxuu aduu ku ansaxayaa un kala raali noqosho aayaadka iyo xadiidkaas ayaa u asala ijmaaca ummadduna culimada muslimiintuna way ku ijmaaceen wuxuu yihi markaa sheekhu sharduhu iibka shardigiisu aliijaabu iijaab weeye kabictuka waan kaa iibiyey wamallagtuka waan ku mulki siiyey waalqabuulu iyo qabuul kashtaraytu waan iibsaday wa tamallagtu waan mulkiyey wa qabiltu waan aqbalay waxa uu leeyahay sheekhu shardigiisu shardiga sheekhu sidii aynu horeba u soo tilmaannay waxay mararka qaarkood ay uga cabiraan maa laabudda minhu wixii lagama maarmaanka ahaa ilayn shardi iyo rugni waa wax kala gaar ah oo rugnigu maahiyada shayga ayuu ka mid yahay xaqiiqada shay ayuu ka mid yahay rugnigu laakiin kama mid aha sidaa daraaddeed ayay arkaanta mararka qaarkood shuruud uga cabiraan iyagoo uga jeeda uun shardiga maa laabudda min waxaan laga maarmaynin sharduhu bimacnaa iibka waxaan looga maarmaynin wey ee iminka shuruud maaha waa arkaantii waxaanuu inoogu horraysiiyey sheekhu siiqada waxay yidhaahdeen iyada ayaa ugu muhiimsanoo waa khilaaf baa ku jira waxaa kaloo culimada qaar yidhaahdeen waxa loo horraysiiyey dee caaqid iyo macquudu calayhi ma xaqiiqoobaan ilaa siiqa lala yimaado mooyaane haddaynu imika caaqid aan ka hadallo iyo macquud caleyhi aan ka hadallo dee marka la helo siiqo iijaab iyo qubuul markuu shee qofku le waan kaa ibiyey ayaa halkaa baayic ka soo baxaa waan aqbalay markuu yidhaahdana mushtar baa halkaa ka soo baxaa markaa siiqada oo la helo mooye caaqidiyo macquud la heli maayo sidaa darteed baa bal kii labadaba ka dhexaysay samaynaysay ayuu u horraysiiyeen markaa wuxuu yidhi sheekhu shardiga iibku bimacnaa shayga lagama maarmaanka ah ee rugniga u waana mufrad mudaaf ilaa macrifa waa camimaya shuruuduhu baa looga jeeda bimacnaa arkaanu aliijaab waa iijaab baayica ka yimid ninkan baayaca ahee wax iibinaya waa inuu ijaab la yimaadaa wax ku tusiya qofkan inuu mulki siinayo oo wax ciwad iyo bedel uu ku mulki siinayo wax ku tusiya waa inuu ka yimaadaa muujin muuqata ka bictuka kada shaygaasaan kaa iibiye wey ka bictuka bikada bictuka waxaan shaygan kaaga iibiye bikada intaasaan kaaga iibiye wamallaktuka bikada waxaan kugu mulki siiyey intaa haadaa mabiicun minka bikada shaygan intaas ayaa lagaaga iibinaya ana baayicuhu laka bikada anigu shaygan intaasaan kaaga iibinaya ijaab noocaasa waa inuu la yimaadaa waalqubuul qubuul waa ayaa isna shardi ah oo mushtarka ka yimaada qubuulkaasoo macnihiisuna uu yahay yacni wax tusinaya inuu shaygan milkinayo muujin yacni mu tusin cad wax kutusinayo waa inuu yahay ishtaraytu waan iibsay tamallagtu wa- waqabiltu waan aqbal waradiitu waa ku raadna yacni weliba ow baa ka wanaagsan halkaa wowda iyadoo ow la geliyo oo la yidhaahdo kabictuka ow mallagtuka yani ila labadanoo wada jira ma wada aha yani iijaabkii midkiiba gaarkiisuu iijaab unoqonaya kuwa kale mid kastaba gaarkiisa ayuu qubuul unoqonaya haddaba waxa la yidhi maxaa loogu baahday iibka siiqo siiqadan maxaa loogu baahday ilan waxa u shardiya buu ina yidhi beyci waxa u shardiya iijaab iyo qubuul oo siiqadii ah waxay leeyihiin iibku raalli noqosha ayuu ku xidhan yahay ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatili kuwa liya nebi rumeeyo maalyaalkiina baatil ha ku cunin dhexdiina ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum laakiin hadday tahay tijaaro aa raalli isaga tihiin ayada dee cuna inkastoonay halkaa isna mutasil aanay ka ahayn rasuulkuna wuxu hi inama albaycu can taraadin iibku wuxuu ka ansaxa wuxuu ka ansaxa raalin raali noqosho haddaba raali noqoshadiina waa arrin qarsoon oon cidina ogeyn halkaa qofku markuu iska taagan shayga inuu iibiyey inuu ka raalli yahay iyo inaanu ka raalli ahayn waa wax isaga ku qarsoon xukunkii markaa waxaa lagu xidhay sabab daahira oo muuqda oo ah siiqada ah siiqadaasu waan kaaidiyey iyo waan ka aqbalay markaynu nidhi iibkii haddaba waxa shardi u ah siiqo oo iijaab iyo qubuula waxaa baxay mucaadaad isa siintii iibkii kuma guntamaya bay leeyihiin mucaadaad waa lacagtan la dhigayo waa sidaynu inagu imika inta badan wax ku iibsano lacagtii inaad halkaa dhigto qofkiina alaabtii un keeno dabeedna saasuna ku kala dhaqaaqdaan kala qaadashada aan waan kaa iibiyey iyo waan aqbalay toona aanay la soconin hay waxa le ficilku dee asligiisa kuma tusiyo dee iibku wadcigiisa ku tusin maayo shaygaa markaa sidaa mucaadaadka lagu kala qaatay wuxuu la mid yahay shay iib faasida lagu kala qaatay oo kale qof kasta markaa saaxiibkiisa wuxuu u dhiibay iyuu kaa doonayaa bay dhaheen hadduu baaqi yahay bedelkiisuu ka doonaya hadduu dhintay marka yani culimmadu arrinkaa way isku khilaafeen nawaawi fii bacdi kutubi iyo rag kale oo ka mida shaaficiyada sida sheekha mutawalli laydhaha iyo baqawi waxa ay ku tegeen inuu iibku ku guntamayo wax kasta oo dadku ay ku tiriyaan iib oo mucaadaadkan ayaa xataa ka mid a ghazaali baa isna ka mid a raggayn sidaa isaguna ogolaaday xujat alislaam alghazaali way iska bannaantahy bay yidhahdeen culimada qaarkoodna waxay ku gaar yeeleen waxyada muxaqaraadka waxay war arrimaha kala qaar arrimuhu hadday arrimo waaweyn yihiin waa laga marmaan iijaab iyo qubuul in la helaa wixii haddii wax yaro xabad nacnacahiyo wax yar uu yahayna intaasunha laysugu dhiibo inta saasun boqolka laysugu dhiibay qofka kale waxa qaato waxba yaan iijaab iyo qubuul toona lagu xidhay culimada qaarna saasay mutlaqan yidhahen wax alla hadday dadku iib ku tiriyaan taa iib bay iska noqso culimada qaarna taasay ku gaariyeen culimada qaarna waa diideenba waxaa la yihi wadaad markaa yar faqiih ahaa ayaa meel dukaan ka furtay intaa kitaabka unaysa ku taallay unbuu hayo ilmo yar baa loo soo diray rasuul warooda waalidkaa noogu ye dee iibkama ansax ila waa kaynu soo shardiyayno caaqidkii waxa shardiga dee inuu inuu mutlaqu tasarruf yahay waa soo noqdeen dee wuxuu yidhi waalidkaagu wara dukaanka kale inooga soo yimi qofkii kale u yimaado wuxuu idhahdaa war waan kaa iibiyey waan aqbalay warooda naga tagsi u lahaa ayaa dabeedna ninkii markii mucdibo u soo geli wayday waxbuu laga iibsay waa iska laabtay dabeed ila kuwii yarnaa waa xaggan looga wareejinayo kii kalelaba kunay murmayaan markaa shardigiis waa iijaabka iyo qubuulkaas buuli waxaa kaluu sheekhu yihi wayajuusu waxa bannaan taqadumu lafdi lmushtari lafdiga mushtarku inuu horumaro ayaa bannaan walow qaala hadduu yidhaha bicni iga iibi faqaala uu yidhahda bictuka waan kaa iibiyey in caqada waa guntamayaa iibkii fil adhari adhar haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu waxa bannaan inuu horu maro lafdiga mushtarku lafdigii baayica inuu ka hormaray kii iibsanayey inuu kii iibinaya ka hormaraa bannaan oo uu yidhaahdo waan wixii iga iibi uu yidhaahdo deedna uu yidhaha waan kaa iibi maxaa yeele maqsuudkii ayaa arrintaa dee ku xasilaya ee laakiin qadiltu oo kale dee horraysiin maayo ee muxuu odhanayaa dee wixii iga iibi hadduu qabiltu un horraysiiyo dee maxaad aqbashay waxbama may oolini hadduu yidhaahda buu yihi haddaba shaksi qof kale ayuu isagoo amrayay buu ku yihi bicnii kadaa bi kadaa shaygaa intaa iga iibi dabeedna wuxuu yihi bictuka waan kaaga iibiyey in caqada beeci waa guntamayaa fil adhari haddaan qabanno maxaa yeelay dee bicnii iga iibi baad raalli noqosho ku tusinaysaa taaniga adharka ka soo horjeedaa wuxuu leeyahay laa yancaqid iibkii kuma guntamayo taa ilaa inuu yidhaahdo mushtarku intaa kadib ishtaraytu ow qabiltu inuu yidhaha mooyaane markuu yidhahda bicnii bikadaa war shaygaan intaa igaga iibi uu yidhahda bictuka waan kaa ibi waa inuu haddana yidhaha qabiltu ee hadduu tii hore ee hormartay inuu ku daayo ma ansaxaya buu leeya isagoo muqaabilu adhar wa yancaqidu wuxuu ku guntamayaa bilkinaayati kinaayuu ku guntamayaa wadalika mithaalka jacaltuhu laka shaygan waan kuu yeelay laka adigaan ku yeelay bikadaa intaasaan kugu yeelay fila saxi asax haddaan qabano wuxuu leeyahay sheekhe kinaayuu ku guntamaa siiqada ayaa waxay u qaybsantaa sariix iyo kinaaya yacni ta nikaaxuna waa ta dalaaqa ayana la mid ah waa sariix iyo kinaaya sariixna waxaa la yidhaahdaa waa wixii waxaa ku cad ee aan wax kala ixtimaalaynin kinaaya haddaad maqashana maxtamala shay-a wakayra waxaa loo jeedo iyo kayrkeedba wixii ixtimaalaa la yidhaahdaa oo isagu niyo la-aan kuma ansaxo markaa alfaaddaa horeyna haddaba soo maraynay ee bictuka iyo mallagtuka iyo waxay noqonayaan sariix waxalayadee caddaa kinaayo oo mal dahanayana way iskaga bannaan tahay oo inuu yidhahdo jacaltuhu laka shaygan adaan kuu yeelay khudhu shaygan qaado tasallamu gacanta ku dhig yacni ereyada noocaasa isagoo isticmaala bikadaa intaa ku qaado oo beecna u jeeda way ansaxaysaa fil asaxiasa haddaan qabanno waa ku guntamayaa iibkii markaa fil asaxidaasi macnaha waxay u noqonaysaa kinaayada inuu ku guntamayo ee macnaha loo looma jeedo jacaltuhu inay kinaayada ka mid tahay uma noqonayo khilaafku ee wuxuu noqonayaa inuu ku guntamayo fil asaxi asax haddaan qabano taanigu wuxuu leeyahay kinaayada kuma guntamayo maxaa yeelay dee kan la hadlaya ma garanayo ma iib baa loo jeeda mise wax kalea loola jeedaa wa yushtaradu waxaa la shardiya an laa yatuula alfaslu fasliga iyo waxa kala saaray inaanu dheeran bayna lafdayhima labadooda lafdi dhexdooda wa an yaqbala waa inuu aqbala calaa wafqi liijaabi iijaabka waafaqiisa waa inuu ku aqbalaa falow qaala hadduu ilaha bictuka bialfin mukasaratin kun ayaan kaagay mukasaraahoo jajaba faqaaluu idhaa qabiltu bialfin saxiixatin baan ku aqbalay lam yasixa ma ansaxayo waxa uu leeyahay sheekhu waxaa shardiya oo siiqadii loo shardiya an laa yatuula alfaslu inaanu kala dheeraanin inaanu dheeraanin waxa kala saaray fasli waxa kala saaray bayna lafdayhima labada lafdi iijaabka iyo qubuulka waxa kala saaray waa inaanu dheeraanin haddii wax dheer ay soo kala dhex galaan yacni wuu dhibayaayoo siiqadii ma ansaxayso maxaa yeelay dee ka labaad baa ka baxaya inuu jawaabkii hore u noqdo haddii masalan intuu yidhaha bictuka waan kaa iibiyey waxyaalo kale iska soo dhex galaan oo la iska wadwato kadib yidhaha qabiltu waan aqbalay waxa adag in qabiltudani jawaab ay u noqoto bictukadii leannu fasil dheer baa soo kala dhex galay halkaa uu leeyahy bayna lafdayhima waxba shardi maaha lafdigu lafdigu waxba shardi maahe haddii ay ahaydba masalan lafdi iyo kitaabo hadduu midna hadlay midna qorayo hadduu mid ishaarayo midna uu hadlayo yani iyana waa kula mida lafdigu waxba shardi maaha waxaa kaloo shardiya inuu aqbalo buu yidhi calaa wafqi liijaabi iijaabka wafqigiisa waa inuu ku aqbalaa sidii iijaabku uu ahaa xagga macnaha ee lo ninkii iijaabka ula yimi ugaga iibiyo waa inuu isa u aqbalaa xagga jinsiga xagga nooca xagga sifada xagga tirada xagga muddada iyo muddo la-aantaba ka mihaal bu inuu ka waxaa duu dhaha bictuka shayganaan bialfin mukasaratin kun mukasarao jajaba ayaan kaaga iibi wuxuu yihi waxaan ku aqbalay bialfin saxiixatin baan ku aqbalay ama wuxuu yihi kun baan kaga suuri shan boqol baan ku aqbalay ama wuxuu yihi kun shilin oo hadda baan kaga ibi wuxuu yihi kun waxaan ku aqbalay sanad kadiba xaggaasay iska weydaarteen ma ansaxayo lam yasixa buu yihi ma ansaxayo iibkaasi maxaa yeele macnihii ayaa iskhilaafay wa ishaaratu lakhrasi qofkii aan hadli karayni ishaaradiisii bilcaqdi u ishaaray ka nudi ka nudqihi hadalkiisii ayuunbay la mid tahay wuxuu leeyahay sheekhu qofkii aan hadli karaynin caqdigii hadduu ishaaro oo iibkii gacan iyo wuxuu ku ishaarayo si uu yidhaahdaba uu ku ishaaro ka nudqi ka nudqi hadalkiisii unbay la mid tahay waan kaa iibiyey yacni hadalkii noocaas ahaaye waan kaa iibiyey ayuunbay la mid noqonaysaa hadduu faraha iyo wuxuu fiiqfiiqa iyo si wax lacag uu tirinayo iyo ishaarowun hadduu ku bixiyo adigu inaan hadli karaynin waxay la mid tahay uun hadalkii oo kale xela daruura ayaa jirta waxaanay arrintani ku tusinaysaa ishaaradiisani waxa qalbiga ku jira sida hadalku qofka naadiqaaba u tusinayay haddaba bilcaqdi halkaa uu yidhi caqdigaasi yacni waa ziyaadaadka nawowi uu kordhiyey inuu kaba daayabaa wanaagsanayd bay yidhaahdeen maxaa yeele caqdi maaha fasaq iyo dacwo iyo iqraar iyo wax alla wixiisii oo dhammi xuluul iyo fusuuq iyo cuquud oo dhammi waa la mid saddex shay ama saddex baab ayuunbay ti saddex baab ayuunbay tilmaamaan inaanay ishaaratu lakhras nudqigiisa la mid ahayn sina xagga salaada iyo markhaatiga iyo xagga xinsiga dhaarta masala salaada oo kale ishaaratuakhras ma buriso haddii uu waxay ishaaro salaaddii kama buriso nudqigiisi la mid maaha hadduu salaada ku hadli lahaa de way ka buri layd xagga shahaadada kula mid maaha oo nin aan hadlaynin faraq fiiq fiiq markhaati lagaga qaadi maayo xagga xinsiga ee masalan haddii uu ku dhaartay inaanu hadlaynin haddii uu ishaaro la odhan maayo qofkaasi dhaartii waa buriyo waa xaanis lagu tilmaami maayo markaa laba bayd bay ku kulmin jireenba oo ishaaratu lakhrasi mithlu nudqihi fima cadaa halaaatan lisidqihi في الحنث والصلاة والشهادة فهذه ثلاثة بلا زيادة وشرط العاقد عاقدك شرط جيسو الرشد وهنون يتوصنان قلت وحري وعدم الإكراه بغير حق وأنا إنا وح قصبي جنو حق ضر أن لقو قصبين وحولي يا شيخ وعاقدك بايعي مسلمين في الضونة وحا هذا رشد بقى الله شرطي توصنان macnaha waa inuu qofkii oo qaangaarihi qofku waa inuu qaangaar yahay ku sifaysan toosin diintiisa iyo adduunyadiisaba uu toosinayo waa inuu qof qaangaara oo diintiisa iyo adduunyadiisaba toosinayo waa inuu yahay sabigii kama ansaxayo majnuunna kama ansaxayo maxjuuru calayhi bisafah mid safiihnimo loo sharay oo xoolihiisa baadiinteeda darteed tasarufkii looga mamnuucay kana iibkiisu ma ansaxayo markaa rushdi ayaa la shardiya niwaawi baa wuxu uhi waxaan wa cadamu likraah bikayri xaq waa inaan qasab xaqdarriina aanu jirin oo ma ansaxayo qof mukraha oo la karahay la qasbay maalkiisa xaqdarro lagu lagu qasbaya iibkiisu ma ansaxayo yacni qof lagu qasbay maalkiisa inuu iibiyo xaqdarro ma ansaxayo maxaa yeelay ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin ayaa ilaahay yidhi marka waxaynu nidhi bikayri xaqin baynu nidhi haddii masalan igraahan iyo qasabkani uu bixaqin yahay oo masalan dee ninkii mufliska ahaa ee caydhoobay ayaaba qaadigii dee xoolihiisii uu u iibinayaa dadkii lagu lahay oo lagu qasbayaa intuu diiday kaasi markaa ma noqonayo bikayri xaqin ee waa bixaqin waa qasab ikraah bixaqina walaa yasixu ma ansaxayo shiraa'ulkaafiri gaal iibsigii almusxafa kitaab qur-aan iibsa walmuslima iyo muslim fil adhaar ee adaladaan qabano ilaa an yactiqa caleyh inuu ku xoroobayo mooyaane fa yasixu fi lasaxi asax haddaan qabanno waa ansaxaya walalxarbiyi silaaxan xarbigii inuu hub iibsadaano ma banaano wallahu aclam waxau leeyahay sheekhu waxaa kaloon ansaxaynin inuu gaalki iibsado oo u milkiyo almusxaf kitaab qur-aan dhammaantii ama barhkii waxaa la mida markaa kutubtii xadiidka aathaartii selafka kutubtii fiqiga ahayd xayla ihaana ayaa ugu sugan gaalkaa gacan kudhigiisa markaa inuu milkiye iyo inuu ibsado toona ma ansaxayso waxaa kaloo ansaxaynin gaal iibsada almuslim addoon muslima nafdiisa u ibiye ama midkiiu ibiye idlaalu lmuslim ayaa ku sugan qofka muslimka oo la dulaynayo ilahay baa yihi walan yajcala allahu lilkaafiriina cala lmu'miniina sabiila ilaahay u yeeli maayo gaalada mu'miniinta gudkood jid ilaahay ugu yeeli maayo fil adhari adhar haddaan qabanno markaa fil adhari wuxuu noqonayaa labada mas'aleba xagga shiraha muslimkana yacni saxiix bay masaladaas ku tahay laakiin xagga musxafka ayaa waxay leeyihiin ayada culimmadu u badan yihiin in aan wax khilaafi ku jirin ee ay baatil tahay ilaa wuxuu ka soo reebay marka uu muslimku gaal gacantii geli karo ee uu ansaxayo iibkiisu an yactiqa caleyh inuu ku xoroobayo oo waa maxay dee waa inuu ama asal yahay ama farac yahay ama waa inuu asal yahay ama waa inuu faracu yahay maxaa yeelay qofku ma milkiyo oo addoonnimo kuma haysta asalkiisa ama faraciisa aabihii awowgii inankii ilmihiisa ilmuhu sii dhalay marka uu gacantiisa soo galo ayuu xoroobayaa markaa fa yasixu fil asaxi asax haddaan qabano iibkiisu kaa uu ansaxaya liannahu cidqi baa marka raacayo marka uu soo iibsada buu xoroobaya idlaal markaa iyo dulayo meeshii ma imanayso walalxarbiyi silaaxan waxaa kaloon ayana ansaxaynin xarbigi inuu hub iibsado sida dee masalan berigaa hore kutuba ay ku miisaaleen oo seeftii iyo warankii iyo waxyaalihii lamidka ahaa dee imika in cadowgii markaas laga iibiyo waxa diyaaraadkii iyo dabaabaadkiiiyo waxa lama ogola iyo inay inaga inaga iibsadaan iyo inay ka iibinaataan ma banaano maxaa yeelay dee waxay u kaalmaysanayaan dagaalkeena laakiin kii isagu daarteena iska jooga ee dimiga ahaaye masalan hadduu qori iyo baastoolad iyo wuxuu isku hor ilaalinayo unu qaato dee loo diidi maayo leanna isagu fii qabdatina buu ku jiraa wax alla wixii marka ayaanay haddaa u baahani hataa xadiid laga samaynayo ayaana iyana loogolayn waxaynu ku soo dhex jirnay shuruuddii ay lahaayeen arkaantii iibku markaa wuxuu inooga soo hadlay labadii rugni ee ugu horreeyey oo ah siiqadii iyo caaqidkii mid walibana noqonaya baayic iyo mushtar iyo iijaab iyo qubuul halkan wuxuu inooga gelayaa kii saddexaad oo mabiicdii ah oo saman iyo musaman u qaybsamaya walilmabiici shaygii mabiicda ahaa ee la iibinayey shuruudun shuruud baa u sugnaaday tahaaratu caynihi axaduha midkood tahaaratu caynihi waa in cayntiisu iyo lafdiisu ay daahir tahay falaa yasixu ma ansaxayo bayculkelbi ay in la iibiyo waalkhamri khamre in la iibiyo waalmutanajisi iyo shaygii nijaasoobay alladii kaasoo laa yumkinu aanay suurto gelaynin tadhiiruhu in la daahiriyaa wadaalika mihaalka alkhalli iyo wallabani waa khalkii iyo caanihii wakada waxaa la mid ah adduhnu wakada duhni subagina waa la mid fil asaxi asax haddaan qabano waxau leeyahay sheekhu shayga mabiicda ee la iibinayaa ama lacagtii ha ahaado ama wixii kale lacagta lagu bedelanayo musamanka ahaa ha ahaadee wuxuu leeyahay shuruud shuruuddaasina waa shan shardi ka ugu horeeya waxa weeye waa tahaaratu caynihi shaygan la iibinayo cayntiisa iyo lafdiisa iyo aragtidiisu waa inay mid daahira tahay haddii aynu sidaan nidhi oo nidhi waa inay daahir tahay waxaan ansaxaynin shaygii najisul caynka ahaa iibkiisi ma ansaxayo ama markaa istixaale iyo xaalad kale isku bedela ha ku daahiroobayo sida dee haraggii maytadoo kale ama yaanu ku daahiroobin wixii najisul caynka ahaa iibkiisi ma ansaxayo oo miisaal ahaan waag aygii walow mid mucallamo wax la barayba ha ahaadee khamradii walow mid muxtaramaaba ha ahaatee maxaa yeelay xadiidkii saxiixayn waxaa rasuulku sala allahu alay slam uu nahiyey can hamani ilkelbi ayga lacagtiisa waxaanuu yidhi in allaha xarama bayca alkhamri ilaahay wuxuu xaaraam yeelay iibka khamrada iyo meytada iyo khinziirka doofaarka saddexdaas ilaahay wuu xaaraam yeelay iibkooda waxa liyaaliya wixii saddexdaa la macno ah na waa looga qiyaastay waxaa kaloon ansaxaynin baycu lmutanajis shaygii nijaasoobay ee aan daahirintiisu aanay suurto gelaynin oo waa sida khalka haddaba waa yaalaayo waaba halkaa dhaane khudradda iyo lagu darsado laban caanihii yacni waxay tilmaameen culimmadu in aanay waxyaalahaasi ama ay u badan yihiin haddii ay nijaasoobaan oo nijaasa ay ku dhacdo walow haba fara badnaadaane inaan daahirintooda aanay suurto gelaynin waa sida madhabka shaafici oo qabo weeye markaa iyaguna shaygii najisul caynka ahaa unbay la maacano noqonayaan mar haddii khalka iyo labanka aan tadhiirintooda aanay suurto gelaynin ay yihiin oo ay nijaasoobaan culamada qaar qabaa way jiraan sida biyahoo kale ayuunbay la mid yihiin oo haddii nijaasadaa ku dhacday ay doorisana dee waa nijaasoobeen haddii kaloonay doorina ma nijaasoobaya laakiin wixii ay suurtagal tahay mutanajis shayga nijaasoobay ay suurtagal tahay in la daahiriyaa waa sida maradii nijaasowday ee masalan la daahirin karayey iibkiisi waa ansaxaya maxaa yeelay dee daahirintiisa ayaa suurtogelaysa waxaa kaloo isna lamida wakada duhni fil asaxi subagii ayaa lamida iyo saliidii iyo tadhiirkiisu ma suurtogelayo fil asaxi haddaan qabano maxaa yeelay haddii ay suurtagal tahay in la daahiriyo subaga ma fareen rasuulku sala allahu alay slam in la daadiyo ibn xibbaan ayaa xadiidkii warinaya rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi jiirkii ku dhimatay subaga fain kaana jaamidan hadduu subagaasi yahay mid fadhiya fa alquuha wamaa xawlaha ayadiiya waxaa reeraheedaaba tuura wain kaana maayacan fa ariiquuh haddii uu yahay mid soconayana daadiya buu yidhi haddee muu fareen haddii la daahirin karayo in la daadiyo lianno wax la daahirin karayo daadintiisu waxay noqonaysaa idaacatu maal maal la halaynaya ayay noqonaysaa taanigu wuxuu leeyahay muqaabilu lasaxu yani waa suurtogelayaa in la daahiriyaa oo waa la maydhayaa oo dabeedna iibkiisaasuu ku ansaxayaa xagga baabunijaasaad baanaynu ku soo marnay waxay leeyihiin subagii inta la dhayn baa biyo lagu darayaa biyo waa laysku walaaqayaa dabeed marka laysku walaaqay iswada gaadhaan ayaa la daynayaayoo subagaa soo horumaraya soo kormaraya biyuna waa hooseynaya dabeedna hoostaasun baa laga daloolinayaa markay biyihii dhammaadaan biyun baa la joojinaya nijaastina halkaasay raacaysaa bay leeyihin marka muqaabilul asaxu halkaas ayuu ku binaysan yahay athani ka labaad annafcu waa waxtar intifaac waa inuu leeyahay falaa yasixu ma ansaxayo bayculxasharaati waxyaalaha xasharaadka ee xayawaanaadka yaryar ee dhulka iibkoodu ma ansaxayo wa kulli sabcin bahal kastaana ma ansaxayo iibkiisu laa yanfacu oon waxba taraynin walaa xabatay ilxinda qamadi labadeed midna ma ansaxayo nibkoodiiyo wa naxwihaa wixii kula mida wa aalati lahwi ciyaarta alaabteediina ma ansaxayo ibkeedu waqiila waxaa la yasixu u ansaxayaa fi laalati alaabta in cudda haddii lagu tiriyo rudaaduhaa burburkeeda maalan haddii maal ay noqonayso waa ansaxayaa wayasixu waxaa ansaxaya bayculmay biyahoo laybi cala shadi toggii dhinaciisa in lagu ibiyo waa banaantay waturaabi iyo camuudii bisaxraa'i meeshii banaanka ahayd sida saxe asax haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu shardiga labaad ee shayga la iibinayaa uu leeyahay waa annafcu ay alintifaacu bihi sharcan waa in waxaasi wax la intifaacsanayo sharci ahaan uu yahay wax intifaac leh waxtar wax leh oo sharcigu wuxuu waxtar u arkayo sharcigu wuxuu waxtar u arkayo waa inay tahay yani hadduu le qofku waan ku mirqaamayaa un dee adunbaa is adunbaa ismirqaansiiye yani mirqaan sharcigu wax yani intifaac waa u arkaya maaha marka wixii waa inuu wax intifaac waxtar waa inuu leeyahay sharcigu ictibaarinayo annafcu bimacnaa ay intifaacu bihi sharcan sharci ahaan loogu intifaacayo waa inuu haddii aynu siaano idhi waxaa la iibinaya waa inuu waxtar leeyahay ma ansaxayo in la iibiyo wixii aan nafci lahayn liannahu wax aan nafci iyo waxtar lahayn laa yucaddu maalan maalba lagu tirin maayo ka waxaan maalba lagu tirin aan lagu tirinayn inaad maal ku qaadataa ama maalkaaga aada dhaafsataa inaad adigii intaad u dhiibto wixii aan maalba lagu tirin intaad qof u dhiibto aad lacagtiisi qaadato ama adigu lacagtaadii maalka ahayd aad lahayd inaad ku bixiso aada wixii dabeedna qaadato waa mumtanic waa wax aan la ogolayn weeye maxaa yeelay maalkaaga inaad halayso dee waa la nahiyey oo rasuulku sala alla alay slam wanaha can idaacati lmaal maalka halayntiisa iyo lumintiisa iyo baabiintiisa wuu diiday haddaba waxtar la'aantani laba dhinaca ayuunbay kaga iman kartaa imaa likhisa wa imaa liqilla ama yani waxaan liidnimo waxaan liito ama yaraan uu shaygu yar yahay masalan waxaa likhisa isaw xumaan kal xasharaadki waa xasharaadkii waa bahalahan yaryaree duulduula ama iskaba socda meelaha xaydho weyn lehe barambalis lehe jinac lehe quraanjo lehe waxaasoo dhan weeye abeeso lehe mas lehe waxaa weeye yani iibkiisu intaad soo ururisa inaad tidhaahdo iga iibsada oo aada qof lacagtii ku qaadato ama adigu lacagtaadii aada ku bixiso ma banaana walaa bayci kulli sabcin aw tayrin laa yunfac waxa kaloo isna aan banaanayn yani bahal kasta ama shimbir kasta oon waxba taraynin waxalla waxay taraysaa aanay jirin dee tuke iyo dhuuriye iyo libaax iyo waraabo iyo waxaan waxba taraynin iibsigoodu yacni ma banaana ayadana oo dee nafci baanay lahayn oon ku jirin wixii laakiin isagu masalan sida haddii harimacadkii oo kale wuxuu ugaadhayo maroodigi oo kale hadduu dagaalkii wax ka tarayo daayeerkii oo kale hadduu wax ku ilaalinayo bay dhaha culimadu shinidii oo kale haddii malab laga ay samaynayso halkaa lagu xidhayo yani waxyaalaha intifaaca noocaasa leh iyaga way banaan yihiin bayna iibkoodu laakiin wixii kale intifaac lahayn baan banaanayn wixii qilo iyo yaraan ayaguna aan waxtar ulahaynna waxau yihi walaa baycu xabatay lxinta qamadi labadeed midh iyo wanax waxay kula mid laba midho beriisa una soo qabato see labadaa midho beriiska ayaga iibsanaya labadii midho beriiska hadduu gawska ku rido waxba u tari mayso hadduu biyo ku rido waxba u tari maayaanoo laba arki maayo yacni ayagana iibkoodu ma ansaxayo oo waxaanay u nafci laayihiin liqila waa yaraan ay wixii yar yihiin waa yar yihiin yacni wax qaar kalea loo geyn karaa taasna waxba la eegi maayo hadda siday tahay ayuunbaa la eegaya maca dalik haddana in la dhacaa lama ogola in la celiyaana waa waajib haddii uu dilana baa la wax damaano laguma laha leanna wax maaliye wax maalba maaha labadaan waxaa kaloon isna ansaxaynin iibkiisu alati lahwi waxaa lahwigaahe lagu ciyaare lagu mashquulay lahwigaa xaaraanta weeye wax alliyaaliyo waxaa wax lagu tumo weeye dee carabigu markaa qumbuur iyo sinji iyo mizmaar iyo cuud iyo ayaguba kuwan imaka sitaa dee magacyay u kala leeyihiin oo gitaar bay ku sheegeen mid wax kaley ku sheegayaano alla waxa ay wax ku tumaan iyaguna ma banaano iibkoodu liannu laa nafca biha sharcan sharci ahaan wax nafciya ma leh qofkii haba iskaga raaxayso isagu haba is yidhaahdo waad ku raaxaysanaysaa waad ku mirqaamaysaa way ku dejinaysaa isagu niyadiisa haba geliyo laakiin taasi wax sharcigu ictibaariyey maaha mar haddaynu idhi aaladii wixii aaladii lagu sameeyey wax alla waxaa cajalad heesah iyo wax miisiga iyo la iibinayaa iyaguna waa la mid wixii lagu samaynaya dee wixii markaa lagu tumayeelayana laga sii sameeyeyna iyaguna waa la mid dhiil baa isagu wuxuu leeyahay maya aalada alaabtaa lahwigee wax lagu tumo iibkiisu waa ansaxaya in cudda rudaadu ahaa haddii burburkeed marka la burburiyo haddii ay maal lagu tirinayo maxaa yala nafci mutawaqaca bay leedahay oo wixii haddaan burburiyoba oo dee masalan wax macdan iyo naxaas iyo waxay ka samaysantaho haddaan burburiyo xoolay i noqonaysaa waa iska ansaxayaabuu isagu leeyahay laakiin hadalkaa waxay kaga jawaabeen ina leeyihin hay-ada hadda ay u samaysan tahay la yuqsad minha hayru lmacsiya waxaan macsiyo ahayn loogama qastiyo marka iyadoo caynkaasa yani haddii la burburiyaa ayaa laga heli karaayn ay intifaac yeelanaysaayoo maal ay noqonaysaada la eegi maayo mar hadday hay-adeed iyo qaabkeedii ay u samaysan tahay marka waxaas waxaa laga eegayaa uun yacni waxtar ma leeyahay marka wixii la iibinayo shaygii haddii aanu waxtar lahayn walow dhibaataba yuu ku lahaanini aan waxtar sharci a lahayn iibkiisu ma ansaxayo maxaad u malayn isagoo aan waxtar lahayn haddii ay dhibaato u dhibaato watana shay aan waxba ku yeelayn ase waxba ku taraynin baa iibkiisii la diiday shay dhibaato kuulana maxaad u malayn yacni halkaan markaynu shardigaa dul taagannahay waxa ay si toosa u qabsanayaan qaadka iyo sigaarka leanno qaad iyo sigaar intifaac ma leeyihiin wax ma taraan yacni cid kasta haddaad weydiisto nin kastoo cuna haddaad weydiiso waxba tar kuugu sheegi maayo waxaasuu wax waxtarkaasuu leeya ku odhan maayo dhibaato boqol dhibaato mid waliba tirinaya wax se waxtare kuu sheegi maayo wadaadadun baa nin lagu ibtileeyo dayn kari waayey ayuun baa odhanayo kitaabkaa lagu daalacdaa yacni kitaabkaas inaad masdhiigaaga iyo maskaxdaadaba aada u waasho si aad kitaab u daalacato dee kitaabka lafdiisa ad daalacanaysaaan dhigaynin leanno dee maalintiina xataa dee hurdada masalan haddaad salaad sunaa tukanayso oo aada lulooto dee waxaa la iska seexo iska seexa baa waa salaadii sunahayd baa iska seexa haddaad lulooto ha sii wadine habeenkii markaa dee salaada ceshaayi kadib inaynu sheekaynaaba laynoo diido waxaa layihi dadku waa inay iska seexdaan si ay salaada subax hore ugu kacaan markaa inaad xilligaa dhiiggaaga istaadhood kiciso oy hurdadu kaa tagto yacni waxa weeyaan waa mid aan loo baahnayn weeye taana wadaadadun baa iska sheeg sheegaya wax waxtar ah nafci a ma aha marka dhibaatadoodana dee ayagaaba qiraya boqol iyo toban dhibaato inuu mid waliba leeyahay qaadkii iyo sigaarkuna inuu mid waliba intaasoo dhibaataa u leeyahay nafdii dee iyo dadka cunayaaba qiraya mar haddii nafci kaba tago uu dhibaato leeyahay dee ma banaano wax naftaadii dhibaataynaya inaad isticmaasho inaad iibsato iyo inaad iibisaana iyadana lama ogola oo adigu lacagtaadii ilaahay uu ku siiye uu kaala xisaabtamayey intaad la soo dhaqaaqday inaad waxaa siisato ama qof ilaahay u socda hortii lacagtii jeebadda ku sitay inaad waxaa u dhibtood lacagtiisii dabaad jeebadda ku shubato lama ogola dee khiyaar buu leeyahay qofkii oo aniga waxba igama gelin ayu ayaa iyo dadka qaar ku murmaya mi qofkan weyn isagun baa yimooda qaadkan iyo sigaarkan isagaa soo doontay aanu kumaan qasbin iyaanad qasbina adiga lafdaadu inaad halkaa la fududsato dadka u bandhigta ayaan lagu ogolay isaga ama markaa qasab ha kugu yimaada ama caadi ha kugu yimaadeen yacni waxaana weeyaan waxaanu iska lema waa waxay culimadu ay ka hadashay sheekhan labadan sheekhe qamareynka la yidhaha xagga madhabka shaafici marka laga hadlay ibnu xajar iyo rimli midna nihaayaha uu leeyahay oo rimliga midna tuxfaa uu leeyahay ibnu xajar kaa tuxfaha leh waxa uu fataawihiisa weynay alfataawa almakiya la yidhaahdo si ishaabahoo aada u ballaadhan buu uga hadlay qaadkaa waxaanu tilmaamay aakhirkii adigu culimada xaaraantinimaysay iyo culimada xalaalaysay labadaba markuu wadwaday in doora wuxu uhi anigu inkastoo aanan yacni xaaraantinimaynaynin haddana wuxu ui wax u habboon ma aha lidii muru'a qof sharaf leh oo muru'a iyo sharaf dhowranaya muru'ana waata markhaatiga lagu galo haddii qofku bilaa muru'a iyo markhaati ma galo waxba lagama soo qaado hadalkiisa qof muru'a iyo sharaf leh wuxu habboon maaha wuuli ama qof yatadalac ila alkamaal yacni wanaag iyo meel inuu gaadho qof doonaya wax u habboon oo u cunnamo maaha buuli waxaasi dee sigaarka iyo dhibaatooyinkiisana aad baa isaga looga hadlay oo kutub badan baa laga qorayo isna waa wax macruufa oo la yaqaano markaa shardiga uu kitaab walo fiqiba inoo dhigay minhaajka inoogu qoran ayaa waxaasi ay ku burayaan oo aanay ku ansaxayn ibkooda waxaa kaloo sheekhu ina yidhi waxaa ansaxayaa bayculmay cala shari biyihii in la iibiyo adigoo webigiiba ag taagan webiga lafdiisii oo adoo darsanba karayaa biyihii in la iibiyaa waa ansaxayaa dhagaxii in lagaa iibiyo masalan guryaha lagu dhisa adoo buurtiiba dul jooga way iska banaantay wa turaabi saxraa adigoo meel dee wada camuudaba joogo banaan jooga in camuud lagaa iibiyaan waa saxay fil asaxi asax haddaan qabano waa liduhuuri lmanfacati fiiha waxani waa wax waxtar leh dhagaxii guri baad ku dhisanaysaa biyihii waad cabaysaa camuuddii waxbaad ku dhisa ama wax kalaad ku qabsanaysaa wixii aan intifaac iyo waxtar buu leeyahay marka arrintaana asaxa muqaabilkiisa ayaa isagu wuxuu leeyahay war maya ma banaana maxaa yidhi waa liimkaani taxsiili miliha bilaa tacabi walaa mu'ana maxaaba lagaaga iibin adigiibaaba soo darsan karaya ama camuudiiba soo raran karaye maxaaba lagaaga iibin ayuu isagu leeyahay kaana wuxuu leey mar hadduu wixii wax muntafaca yahay walow wax lamida aada helaysidba e waa wax ku banaan athaalithu ka saddexaadna imkaanu tasliimihi waa in dhiibiddiisu ay suurtagal tahay falaa yasixu haddaynu saan ma ansaxaye baycu daalli kii lumay iibkiisa wal aabiqi addoonkii dhuuntay walmaqsuub iyo shaygii la dhacay fain baacahu hadduu ka iibiyo liqaadirin mid karaya cala intizaacihi kala soo bixiisa iyo kasoo siibashadiisa saxa waa ansaxaya cala saxiixi qowlka saxiixa haddaan qabano wuxuu leeyahy sheekhu shardiga saddexaad ee shuruudda shayga la iibinayaahi waxa weeye imkaanu tasliimihi dhiibiddiisa iyo qofkii inaad gacanta ka gelisaa waa inay tahay wax suurtagal ah wax suurtagala waa inay tahay oo aada awood u leedahay sharcan ow xisan sharci ahaan wixii waa wax lagu ogol yahay uu yahay inaad qofkaa u dhiibto oad wax kaga bedelato xisan aragti ahaanna waa inuu yahay wax suurtagelaya inaad dhiibtaa wixii haddii laguba ogol yahay sharci ahaan asaanad dhiibi karaynin xisan oo dee diyaarad halkaa marayso unaad tidhaahdo iyo shimbir duulay una halkaa xuf yidhi haddaad tira waan kaa ibi dee ma dhiibi karayso qofkii gacanta uma gelin karaysid xisan baanad ugu gelin karaynin waxyaalaha uu sharcigu diibayna iyagana sharciyan baanad qofkii gacanta ugu gelin karin marka waa inuu awood u leeyahay qofku shaygan xisan ow sharcan inuu ugu dhiibi karaya macnaha si loogu kalsoonaado oo kalsooni loogu helo qofku markuu waxaan bixinayo bedelkiisu inuu helayo dee baycu lgharar beyca la yidhaha baycu lgharar beyca kadada ku jirtana si uga baxo marka baycu lgharar waxa weeye waa iibka noqnoqonaya laba shay oo iska soo horjeeda ayuu ku dhex jira oo ka qaalibkii ka loogu cabsiya badan uu yahay ama waa waxay naga qarsoontay caaqibadiisii halku ku dambaynaya waxay naga qarsoontay ina beyculgharar naga qar way ku sheegeen haddii aynu sidaan nidhi oon kaa shardinay ma ansaxayo wixii dee aanay suurto gelaynin in la dhiibaa waa sida shimbir hawadaa duulaysa leannu dee inay inaad inay masalan walow meelba hal ahaatee dee inay soo noqon baadaan dee la hubin maxaa yidhi caqli ma laha kadalika daalli waxa weeyaan waa kii lumay wixii lumay iyo aabiq addoonkii dhuuntay maqsuub shaygii la dhacay oo dee aan kaasibkii kii dhacay cid aan ahayn laga iibinayo maxaa yeelay dee waa lilcajzi can tasliimi dalika xaalan shaygaa ma karaysid inaad hadda dhiibto mar haddii aanad karayninna dee qofka xoolihiisa layska qaadan maayo haddaba wuxuuna yidhi hadduu ka iibiyo wixii la dhacay ayaa wuxuu ka iibiyey liqaadirin cala intizaacihi mid isagu ka soo qaadan karaya adigii wixii gacanta uma gelin kartid laakiin mid ka qaadan karayaad ayaad ayaa ayaadin ka iibisay saxa cala saxiixi saxiix haddaan qabanno wuu ansaxayaa oo waxaan eegaynaa uun dee soo gaadhidan uu qofkii soo gaadhayo uun macnaha wuxuu leeyahy lagama waxaan la doonayo waa inuu qofkani gacanta u galo un ama isagu tasallum ha ku sameeyo gacanta ha soo gashado ama adigu aada gacanta u gelisid waa in qofkan shaygani soo gaadha unbaa la doonayay taaniga asaxa ka ho saxiixa ka horjey wuxuu laa yasixu ma ansaxayo tasliimka iyo udhiibiddu waxay waajib ku tahay ninka baayice wax iibinaya ninkina ma karayo laakiin qowlkaas ayaa waxaa u shardiya qofkaasi markuu soo qaadan karayo inaan wax qarasho iyo wax aanay kaga baxaynin haddii laakiin ay qarash iyo dhibaatooyin ay keenayso ma ansaxayo iibkaasi dee masalan waa gaadhi lagaa dhacay oo gobol kale laga tegey lala tegey dee gobolkaa nin awood kuleh haddaad kaibsatoba gaadhiga halkaa la yskaga haystaabaa layga dhacay iga iibso oo isagu ka qaadan karaya markaa waa ansaxaya haddii ay daydigaasi wax kaa boobaan oo daydigii un ka iibisam oo ka xoog roon oo ka qaadanaya waa iska banaan tahay bay le markaa qowlka saxiixa walaa yasixu ma ansaxayo baycu nisfin mucayanin nis mucayana oo min al inaa'i weelkaaday wasayfi iyo seef iyo wanaxwihaa wixii la mida wayasixu waa ansaxayaa fi thawbi maradii aladii kaasoo laa yanqusu aan ku nusqaamini biqaطicihi goyntiisa fi lasaxi asax haddaan qaban wala lmarhuuni marhuuntiina ma ansaxay iibkeedu bigayri idni murtahinihi kii ay rahanta u ahayd oo aan ogolaanin walaljaani addoonkii dhibaatada geystay na iibkiisu ma ansaxay almutacalliqi ee uu ku xidhnaa biraqabati qoortiisa maalun fi ladhar adhar haddaan qabano yani uu maal ku xidhnaa walaa yaduru waxba ma yeelaya tacalluquhu maalki hadduu ku xidhmo bidimmatihi bidimmatihi dumadiisa wakada tacalluqu lqisaasi qisaasi hadday ku tacalluqdan waa kulanay fi ladhari qowlka adharka haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu waxaan ansaxaynin in la iibiyo nis mucayana nis kuwa iska mitaaluun nis ama huluf ama rubuc mucayanahoo weel iyo seef iyo wax la mida labadooda ka ahaaday oo ay ku nusqaamayo yani goyntiisa qiimihiisa ay ku nusqaamayaan waa weel nis mucayana oo weel ama seef ka ahaaday ama masalan maro ama wax kaloo la mida oo wanaagsan oo qiimihiisuna uu ku nusqaamiyo goyntiisa iibkiisu ma ansaxayo